haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaajaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qaybtii koowaad sheekadii waasuge iyo warsame qalinkii allaha u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare waasuge waran side waa nin caana kuna nool degmada jawhar waa lixdan jir itaal u dhashay waxaa itaalka u dheer waa dadka ayan da'du ka muuqan waa culimalla jir aftahana wuxuuna ku soo barbaaray lo iyo beer kuwaasoo ay nolosha qoyskiisuba ku tiirsan tahay wuxuu deggan yahay reergelin socod u jirta magaalada jawhar gobolka shabeellaha dhexe ee uu ku nool yahayna aad ayaa looga yaqaan loogana tixgeliyaa waa suge wuxuu goostay inuu sadcaal gaaban xamar ku gaadho si uu u soo fushado umuuro yaryar oo la xidhiidha baahida qoyskiisa waa barqan la kala agaasimay ilmihii iyo xoolihii waayeelka reeruhu wuxuu isu diyaarinayaa howlmaalmeedkii beeraha waa suge maanta ayuu baxayaa wuxuu la dardaarmayaa oo iridka la taagan yahay afadiisii muslimo halka uu hooskiisa subax ku dhammaado waxaa ku cayaaraya da'goyskii muslimo oo shan jir ah wiilka dhinaciisa bidixeed waxaa ku xidhan weylo ay lo'i ka sooftay geertooda isdaba joogga ahna ay iska maqli la'yihiin waasuge iyo afadiisu muslimo waxay taagan tahay qaarka gudihiisa iyadoo cuskan yaambo ay beerta u soo qaadatay waxay si xiisare u dhagaysanaysaa waasuge oo kala ballamaya reerka iyaduna waxay markeeda duqa ku adkaynaysaa fariimo u gaara baahideeda mar hadduu magaalo tegayo duqii iyo afadiisii oo weli dardaarmaaya ayaa waxaa u yimid rag jawhar ku socda oo ay waasuge ku ballansanaayeen inay isla jilmaraan halkaas ayayna iska raaceen waxay socdaan oo socdaan kush taraaran keliyana ka tallaabaanba goor duhur dabayaaqadiisa ayay tageen magaalada jawhar kadib markuu odayaashii la shaacabbay waasuga wuxuu si toosa u aaday suuqa baabuurta wuxuuse ku beegmay baabuurtii xamar oo goor hore baxday nasiib wanaag intoore markuu taagnaa waxaa gaalkacyo ka yimid baabuur xamar u socda dhowr qof ayaa halkaa uga degay si sahlan ayuuna waasuga kursi uga helay isla baabuurkaas uu waasuga soo raacay waxaa la socday nin isna caana oo la yidhaahdo warsama hawl kana mid ah hooladhaqatada gobolka mudug warsama wuxuu isaguna u soo danaystay isla magaalada xamar waasuge iyo warsame maqaadiir eebbe ayaa ku kulmisay baabuur gudihii waa laba oday oo kala daran xagga aqoonta dhaqanka dadkooda iyo waayo aragnimada kale intaba wuxuu mid waliba rumaysan yahay inuusan koonkaba ku noolayn ruux uga aqoon badan suugaanta soomaalida wax kalaba yeelkooda dadka kale oo baabuurka saaran waxay u badan yihiin rag dacdhaxaada guud ahaan waxay isugu dhafan yihiin rag iyo dumar dhallinyaro iyo waayeel dhowr kursi ayaa ka bannaan baabuurka waxaase la malaynayaa in jidka dad laga sii helayo reer magaalka baabuurka la socda waxaa ka mid ah wiil labaatan jir ah muuqaalkiisuna ka duwan yahay inta kale wuxuu labisan yahay surwaal iyo shaar turmadooda looga dayday habka cusub ee dhallinyarada reer galbeedka waxaana ku yaal timo aan weli maqaska la barin waxaa magaciisa la yidhaahdaa daanraac waana inan meel sare ka gaadhay kudayashada xaragada reer galbeedka wakhtigu waa isgurayaa goor casar shooda lala galay ayuu baabuurku ka soo dhaqaaqay magaalada jawhar waa maalin ay hawadu aad u wanaagsan tahay shufeerka baabuurka wadaahu waa nin waayeel ah waxaa caado u ah in mar kasta oo baabuurku dhaqaaqayo uu dadka saaran ku yidhaahdo faatixada akhriya dadka oo odayaal u badnaa daraaddeed maalintaas waxaa faatixada la akhristay intuusan shufeerku hadlin faatixadaas wadajirka loo akhristay dhaarraac kama uusan qayb gelin wuxuu ku howlanaa oo ku sallaysanayay muraayadda baabuurka in yar kadib markii samada jawhar laga baxay ayaa la galay beero aad u baxaad wanaagsan oo jidka labada dhinac kala xidhiidha waxaa lagu jiraa sanad barwaaqo ah oo bar iyo beerba ay mahadiyeen galley sisin iyo khayraad kale ayaa beeraha ka dhisaaran dadkii baabuurka saaraa badiirood dariishadaha ayay madaxa ka wada riteen ayagoo il iyo laab kulansan beeraha ku daawanaya waa suge oo fasalkaas beertiisu xumay ayaa kuwaan aad ugu dhaygagay wuxuuna intuu isaga raacayay gallayda iyo masagada qalbiga uga heesayay beer nimaan falin bawd u dhiigin weyn bahal celin kara biyo ugu di'in dow barwaaqaah badar uga bixin bakaar lagu shuubo baahi weligii waa u bilan yahay markii beerihii laga baxay oo cabbaar la socday ayuu shufeerkii qaboojiyey socodkii baabuurka si isdabajoog ahna hoonka u yeeshay taasina dadkii oo dhan ayay dhiilo ku abuurtay qof waliba wuxuu isidhi bal hubso waxa baabuurka hakiyey waxay arkeen jidkii oolo iyo geel fara badanu ku gudban yihiin waxaa la soo galay meel bulsho xoola dhaqato ahi naq ka degtay dhulku waa doog iyo biyo dhex yaal midabada indhuhu jecel yihiin oo dhan waxay ku kulansan yihiin dhirta kala jaadka ah oo ilaahay dalsankaa ku beeray laama cargeeyey oo caleenu ku gaafan tahay ubaxna guudka ku sita ayuu geed waliba la tiicaya ragga iyo dumarka xoolaha la jooga oo caafimaad iyo farxad buuxda ka muuqdaan waxay isku maaweydanayaan legdan iyo cayaaro hidde qaarkoodna meelo kala fog ayay koox koox ugu sheekaysanayaan warsamo ayaa markuu arkay geelii oo isugu jira irmaan iyo horweyn aaran iyo galoof iscelin waaye markaasuu ku dhuftay kuna luuqeeyey heestii geela ay ahayd geel nimaan dhaqan goodir xalay dhalay gaawuhu u culan gaarka kala gelin naase godol qaba gaagaxna u helin gurdankood maqal gadoon kala dhihin gaatan ula socon geed qaba u tegin waa gob yaa yidhi markuu wasame heestii dhammeeyey ayaa dadkii baabuurka saaraa badidood ka codsadeen inuu ugu soo celiyo wasame way la xumaatay inuu isla heestii ku soo celiyo mar labaad maxaa yeelay waa nin korka ka haya suugaan fara badan isla markiiba wuxuu dadkii u dooray baydad ka mid ah gabaygii cumar isteeliye ee ahaa meeshiiya awow iyo awow xaawo iyo aadan aqligeenna xoolahani way ku isiraayeenee adduunsa lama sina ee geel horaa laysu aaminaye waa waxay abaartu u dhaqdeen odayadeennii haddii oofaweynow ratiga ayra lagu qooqsho amin khayrka galabtii hadduu aadan soo diriyo usha kol iyo laba jeer haddaad yaro ogeysiiso umalkii uu qabay doob hadduu awda kaga siiyo indhalaliska miciluu sidii aar u rabinayo kolna waxaan adduunka lalahayn aabi socodkaas si weyn ayuu dadkii gabaygaas ugu riyaaqay qaarkoodna waxayba wadajir ugu luuqeeyeen beydka ugu dambeeya ee ah kolna waxaan adduunka lalahayn aabi socodkaas dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo qayb labaad oo ku saabsan sheekadii waa suge iyo warsame sodcaalkii soddonka maalmood